arrinta colaadaha deegaanka ka jira waxaan u malaynaya markii koowaad iyo markii labaad iyo markii saddexaad midna maaha iyadoo allah unaxariistay wiilal badan oo maanta naga dhintay oo aan soo aasnay aanay dhiman kuwo badan oo dhaawaca maanta oo qaarkood inay curyaameen laga yaabo aanay dhaawacmin oo aanay curyaamin ayaa intaasoo jeer halkaan isugu nimiday si aanay si colaadda meeshaasi ay u istaagto oo aanay dib usoo noqon oon mar walba isu sheegayna war waxaani sharaf mid adduunye mid aakhir wax ku imaanaya ma lehe naga daaya dhulkaani waa weyn yahay waa nagu wada filan yahaye sidii aan ugu dhaqmi lahayn un aan ka wada hadalno on iska warsano laakiin dee qabki qabiilkaa naga xoog badiso maaha gabarteena guur ma gasha haddaana saa yeelin kuwa kale gabarteena saan haddaana yeelin ma ma ma soconayso waxba ma tarayso waxba sooma ayan kordhin maantana waxaan haynaa natiijadeedii meeqo hooyo ayaa gablantay meeqo carruura ayaa agoon a maanta oo ku dhimatay meesha dhulkiina weli meeshuu ku yaallaa dhulkii ma t ma tegin mana dhimanin mana guurin meeshuu ku yaallaa wiilasheenniina waa dhinteen qaarkood waa curyaameen qaar muxuu ahay waa dhaawacyahi ilaa maanta la ildaran yihiin xumaanta iyo xiqdiga walaalkii iyo wiil iyo abtigii kala gashay weli way taagan tahay isii wadayna amase waa joojinaynaa haddii aan joojinayna reer hiiraan waxaa looga baahan yahay qaar ahaan beledweyne iyo agagaarkiisa dadka degan inay go-aankaas ay gaaraan walaalaheen amisom guud ahaan hiil walaal gaar ahaan wayna kaalmayn karaan laakiin nabadda nooma keeni karaan nabadda annagun baa keeni kara dadka deegaankaa degan iyo inta muxuu ahaay muxuu ahay u ah madaxda iyo mas-uuliyiinta hadday yihiin dhaqan iyo hadday yihiin maxaan ku raha siyaasiyiin iyo hadday yihiin dhalinyaro hadday yihiin haween annaga unbaa nabadda keeni karno inaan go-aanka noocaasa aan gaarno markaan go-aankaas gaarno waa nala kaalmayn karaa kaalmaana la siin karaa dowladda federaalkaa diyaar u ah markaan safarkaan maanta aan beledweyne ku joogaa waa kii afaraadaan u malaynaya mar aanan u imaanin ama aanan ka hadlin arrintaa labadaa tuule ee yaryar ee meesha ku yaallana ma jirto runtii markaan idii sheego aada iyo aad ayaan uga uga niyad jabsanahay mas-uuliyiinta deegaanka ee dalkan joogta gobolkan joogta run inaan idiin sheegaan doonayaa dhaqan hadday tahay iyo maamul hadday tahay intaba waxba kama ayan qaba waayin ee waanay daacad ka noqonin in meeshaasi colaadda ay istaagto maanta markaa intaan hayno waa intaan hadday sii socotana xanuunka unbaa sii badanaya wiil dheeri ha sii dhimanayo mid kalaa awoontoobayo hooyo kalaa gablamaysa maxaan ku idhahdaa wiil iyo walaal iyo waalid xumaanta kala gaartaya kordhaysa shaydaan oo dhan oo aan gobolkan shaqo kulahaynaa iman doona isagaa ka talin doona midaan nabadda waxba ku falaynin oo colaaddu ay maslaxad uga uga jirto ayaa muxuu ahay ka faa'iidaysan doona oo qasi doona way sii soconaysaa maalinta dambe oo dambe dambe dambaa la dhihi doona haye marka aan heshiina la heshiin doona waa hubaa in la heshiinayo nabaddu inay imaanayso waa hubaa laakiin goormay imaanaysaa doqoni intii rag sameeyo dhan waa samaysaa laakiin gadaal dambay ka samaysaa yaynan ku sifoobin muxuu ahaaye xigmadaha aan joojinno colaadda walaalaheen shalayna diyaaray noo ahaayeen maantana weli diyaaray noo yihiin in ayna saacidaan laakiin hal mid inaan ogaano waayo nabadda nooma keeni karaan nooma keeni karaan naguma khasbi karaan naguma sadullayn karaan maxaan ku idhaha laakiin nabadda annagaa nalaga rabaa inaan keenno wayna kaalmayn karaan si aan nabad u keenno wayna kaalmayn karaan xoog iyo xoolo iyo caqli intaba waynagu kaalmayn karaan waana u diyaar waanay muujiyeen waanaad ogtihiin marka qaarkood dhibaatooyin inay ka soo gaareen si aan muxuu ahay nabad ay u helaan waxaan doonaynaa walaalayaal mar kale akhyaarta iyo waxgaradka iyo maxaan ku idhahdaa odayaasha hogaanka dhaqanka ah iyo culamaauldiinka iyo haweenka dhalinyara dhammaan aan hal dhinac uga soo wada jeesano waxaa jiro waa laga wada hadli karaa dhulka waa laga hadlaya degaanka waa laga hadlaya sida loo dhaqmayo waa laga hadlaya laakiin waxa aan laga hadlayn waa halaysdilo halaysdilo meel ay daawo ku tahay malaha waxa ka soo aroo dhan beri ha qaadato beryo ha qaadato bil ha qaadato sanado ha qaadato waa laga wada hadlayaa dhulkaa laga hadlaa beertaa laga hadlaa biyaha webigaa laga hadlaa wadadaa laga hadlaa deegaanka iyo maxaa sida loo degan yaha intaas o dhan waa laga wada hadlay haddii la wada hadlana waan hubaa in maxaan ku idhahdaa laga heshiinayo